الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهديسة والتي رقمها تبها 5240 وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saad maqasheen walaalayaal waxaa kelimaadaan iska odhan doonaa qisada rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam inooga warramay qisadaasi oo shaksiyada ama dadka ka dhex muuqda ay yihiin afar qof nin raahib ahaa oo ilaahay subxaana watacaala caabudi jiray inaan dhalinyaro ah oo khayrka iyo sharku ay kala jiidanayeen nin boqoroo ummadda u talin jiray ilaahnimona u sheegan jiray iyo nin saaxira oo ninkaasi boqorka ah ku taakulayn jiray sixirka iyo khuraafaadka iyo faaliyanimada qisada waxaa warinaya imaamu muslim raximah allahu tacaala fi saxiixihi waana min xadiid suhayb radia allahu canhu waardaa marka hore waxaynu dul mari doonaa qisada iyadoo af soomaaliya kadibna biidni illahi tacaala waxaynu bal kelimaad ka odhan doonaa qisada cibrooyinka ku jira waxyaabaha laga faa'iidaysanayay qofka muuminka ah naftiisa raad kaga tegi kara raad camaliya oo iimaan uu ka kororsan karo camala uu ka kororsan karo cilmina uu ka ziyaadsan karo sideedaba usluubkan qisasiga oo dadka in looga waramo qisooyinka sugan waa usluub uu isticmaalay alqur'aan alkariim ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun kadalika rasuulkeena sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ku yidhi sida ku qoran ama sida bilowga aayadda aayaadka ka horeeya suuratu yuusuf ay tilmaamayaan naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayk rasuulkeenana caleyhi afdal asalaatu watasliim waxyaabaha ilaahay uu iimaan ugu kordhiyey ee rabbi tabaaraka watacaala sabir uu ugu ziyaadiyey ee ilaahay uu ka dhigay waxyaabo keensada rasuulku xaqa inuu ku sugnaado oo uu ku sabro dhibaatooyinka lasoo gaadhsiinayo waxaa ka mid ahaa ilaahay inuu uga warramay ambiyadii iyo saalixiintii ka horreeyey qisaskoodi iyo bal waxyaabaha ay la kulmeen waaka ilaahay subxaana watacaala fi suurati alhuud in fara badan kaga warramay ambiyaa ullahi tabaaraka watacaala iyo rasushii ilaahay uu soo diray iyo waxyaabaha ay la kulmeen waxa ilaahay suuradda akhirkeeda uu ku yidhi wa kullan naqusu calayka min anba'i rusul ma nuthabitu bihi fuaada ujeeddada qisaskaa faraha badan aanu kuugu sheegnay waxay tahay waa si qalbigaagu xaqa ugu sugnaado oo sabir iyo dulqaad aada ugu yeelato dhibaatooyinka lagu soo gaadhsiinayo arrinta caynkaasiina rasuulkeena sala allahu alayh wasalam raad bay kaga tagtay inay raad kaga tagtay waxay nagu filan waxayna tusiya hal qiso waxaa fi saxiix ku sugan in rasuulku sala allahu alayh wasalam dagaalkii xunayn markii uu ka soo baxay ee xoolo fara badan kuwii gaalada ahaa laga soo furtay xoolaha inuu qaybiye rasuulku sala allahu alayh wasalam uu u qaybiyey siduu u arkaayey in maslaxadda iyo wanaaggu uu ku jiro dadka isuma leekaysin rasuulku sala allahu alayh wasalam dadka in laysu leekaysiyaa mar walbana waajib ma ah sidaa aslaxee dantu ay ku jirto ayaa xaakimku ummadda xoolaha ugu qaybinaya waxaa dhacday dadka qaarkood oo qalbigooda xumaanay ay ku jirtay inay yidhaahdeen ina hadihi alqisma maa cudila fiiha qaybinta noocani waa mid aan cadaalad aan ku salaysnayn wamaa uriida biha wajhu llah firqada khawaarijta la yidhaahdo oo rasuulku in fara badan uu ka digay ninkii ay ka farcameen sida rasuulkeenu uu ka warramay ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam hadalka caynkaasi ee foosha xun u quuro kula hadlay wuxuu ihi rasuulku faman yacdil ida lam yadil ida lam yacdil illahu warasuuluh yaa cadaalad samayn kara haddaanu ilaahay cadaalad samayn haddaanu rasuulku sala la alay wasalam cadaalad samayn cadaaladda xaggay ka imanaysaa laga heli karaa رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فالصبر رواه البخاري ومسلم إلهي النبي موسى هنا حريسون رسولك صلى الله عليه وسلم انت أنيق اللي دباتي إن كفر بدن بقى اللي دباتي مركاسو صبري مركا رسول كان صلى الله عليه وسلم إنه الصبر وهذا الله عين كاسية وكد القاس وأنا ضعف يتعد بالرحق إيمانك هي حق الدعوة من الآن كوكين waxyaabaha ka qayb qaatay waxaa ka mid a qisatu nabiy llaahi muusa calayhi afdal asalaatu watasliim oo ilaahay subxaana watacaala uu kaga warramay rasuulka fi lqur'aani alkariim si rasuulku ugu cib ugu cibro qaato marka qisaska faa'iidooyin badan baa ku jira si awgeed baa qur-aanka iyo sunnaduba in fara badan ay kusoo noqnoqdaan laakiin waxaa muhima in laga digtoonaado qisooyinka aan sugnaan oo qisooyinka dadka loo sheegayo ee masaa-isha iyo axkaamta iyo fawaa'idda laga soo saaraya waa inay noqdaan qisas sugnaado qur-aanku inoo sheegay ama rasuulku sala allahu alay wasalam inooga warramay sida awgeed baa culimmadu aad ay uga digeen dadka iska qisooda ee ka sheekeeya waxyaaba ay leeyihiin horay u dhaceen ama waxyaaba ay leeyihin way soo socdaan waxaasi oo qur-aanka iyo sunnada saxiixa midnaba aan ku sugnayn culimmadu kutubna waaba ka qoreen masalada ay kaga digayaan qisaska la iska sheegayo un ee sal yaraad aan kitaabkiiyo sunnaha toona aan ku lahayn culimada masaa-isha ama masalada kutub ka aliftay waxaa ka mid ah alimaamu suyuuti raximah llah aimo kaloo fara badanina waa jiraan haddaynu qisadeena dib ugu soo laabano wuxuu ihi rasuulkeenu sala llahu alayh wasalam ummadihii naga horeeyey waxaa ka mid ahaa nin boqora rasuulku sal alay wasalam ninkaa magaciisa ma sheegin waktigii uu noolaana ma sheegin ummaddu xukumayeyna ma sheegin rasuulku sala allahu alay wasalam sidaa duuduubkaa in lagu daayo ayaanay ku jirtaa faa'iidadu waayo haddii magaciisa la sheego oo dadku ka uu ahaa ay gartaan ama waktigu noolaa la sheego ama dadka uu la noolaa waxaa laga yaabaa dad fara badani qisadan inaanay cibro ka qaadan oo ay yidhaahdaan xaaladii ninkaasi uu ku jiray baa arrintan kaliftay oo mid isaga u gaaray ahayday naga daaya si awgeed baa rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi waxaa ka mid ahaa ummadihii naga horeeyey nin boqora ninkaasi wuxuu lahaa saaxib wuxu sixra una faaliya markii uu weynaaday ninkii saaxirka ahaa ayaa boqorkii waxa uu ku yihi waad i aragtay waan weynaado daabaan haatan taagana cilmiganna waa inay cid uun iga reebto marka iisoo dir nin dhalinyaro oo firfircoon oo cilmigana aan baro inaan dhalinyaraadu u diray oo isagu islahaa cilmigaaha kaaga reeba ninkaa wadaadka saaxirka ah inankaa dhalinyar tahay waxa uu u tegi jiray macallinkaa saaxirka si sixirka uga soo barto halka udhaxaysa meesha uu ka tegaayo iyo halka saaxirku uu joogo waxaa joogay nin raahiba nin caabida ilaahay caabuda subxaana watacaala oo isagu ilaahay u hoggaansan oo markaa muslima ninkaasi sida muuqato wuxu ah nin dadka waaniya inankaasi wuxuu maqlay oo kusoo duulay waanadii iyo muxaadaraadkii ninkaa caabidka ahay uu jeedin jiray waanadaasi aad bay inanka usoo jiidatay qalbigiisiina waa ay dabtay hadalkiisii baa cajabgeliyey waa la fadhiistay maalin walbana intaanu saaxirka u tegin ninkaa raahibkaabuu la fadhiisan jiray waxaa markaa dhacday inuu dareemay ninkii saaxirka ahaa harsan ku yimi ardaygiisii arrinta caynkaasiya waa kala hadlo waa ka waaniyey markii habsankii ardaygu uu jooji waayey waxaa dhacday inuu laba arrimood sameeyey ta koowaad ay tahay inuu reerkii ka ashkateeyey oo reerka laftooduna ay dareemeen in inanku meel aan macallinkiisa ahayn uu ku maqan yahay oo uu ku absaamo arrinta labaada uu sameeyena waxay ayd inuu ciqaabay inankii oo uu garaacay inankii wuxuu u cawd u ashkatooday macallinkiisii kale maal macallimulkhayrka ahaa arrinta noocaasa ay haysata bue maxaa tala haysaa waxa uu ku yidhi markaa saaxirku uu ku qabsado waxaad tidhaahdaa reerka iyagiiba ay habsaamiyey reerku markay ku qabsadaan ay kudhaha xaggaad ku habsaamtayna waxaad tidhaahdaa macallinkii dee saaxirka ahaabaan ku habsaamay isagoo inankii xaaladda caynkaasiya ku sugan oo labadaa macallin leh macallimulkhayr iyo macallimushar saaxir iyo caabid baa macallin mar qura wada ah oo labadaba maalin walba u wada dhegaysta labadaasi ayaa qalbigiisa kala jiidanaya waxaase muuqata inuu qalbigiisu u iishay amaba se u leexday xaggii waxa weeyaan raahibka ninkii caabidka ahaa haddana saaxirkii kama wada goyin maalin isagoo duruustiisii kusii socda ayaa waxa dhacday waddadii uu marayeyba waxa uu soo maray dadkii oo tuban oo taagan markuu weydiiyey maxaa dhacay waaya xayawaankaa weyn libaax baa riwaayaadka qaarkood ay ku tilmaameen ayaa dadkii waddada isu taagay meel laga dhaafo ayaa la laayay fursad baabay noqotay ardaygu uga faa'iidaysto si bal uu kala saaro labadan macallin ka xaq ku taagan oo bal imtixaan uu sameeyo iyo taxari iyo dadaalu ku kala garto masaaxirkaa xaq ku taagan mise raahibka dabeetana wuxuu yihi waa sax maantaaban kala ogaanaya masaaxirka ayaa ma raahibka ayaa afdala mise saaxirka keebaa labadooda ilaahay subxana watacala uu jeceliy inanku wuxuu qaatay dhagax waxaanu ihi allahuma in kana amru raahibi axaba ilayka min amri saaxir faqtul hadihi daaba xataa yamdiya annaas faramaaha faqatalaha wamada annaas wuxuu ihi ilaahayow haddii arrinka raahibka aad ka jeceshahay ka saaxirka oo raahibku uu toosan yahay xayawaanka weyne dadka waddada isu taagay dil dhagax buu ku tuuray dhagixii buu la helay xayawaankiina halkiibuu ku dhintay dadkuna wadadoodii bay mareen iyagoo nabadgelyo ku maraaya waxaa halkaa ka cad in inanku xagga raahibka u iilanayay waanaynu tilmaami doonaa qisada fawaa'ideeda markaa aynu sheegayno waxaa markaasi dhacday inuu u yimi macallinkii raahibka uu kusoo horreeyey oo qisadaa uu uga warramay aad buu ugu farxay macallinkii arrinta caynkaasiya inuu ardaygiisii darajadaa gaadhay waxaanu yidhi inan yahow maanta adiga ayaa iga fadli badan oo iga khayr badan arrinkaagii wuxuu gaadhay darajadaasi aad arkayso in ilaahay subxaana watacaala ducadaadii uu aqbalay oo markiiba ducadaadii aad dhulka dushiisa ku aragtay laakiin mar haddaad darajadaa gaadhay waa lagu imtixaami doonaa bal inuu iimaanku kaa dhab yahay iyo in kale si loo kala saaro ee haddii lagu imtixaamo lagu dhibaateeyo aniga hay sheegin oo kale waxaa lagu odhan doonaa waxan yaa kuugu macallina aniga cadowga hay soo tilmaama inay qari buu yidhi waxaa dhacday inankii karaamadaa mid labaad baa ugu darsantay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gacantiisa ku shaafi'i jiray dadka buka qofka baraska qaba iyo qofka akmaha sidaas oo kale wa yudaawi nnaasa min saa'ir iladwa xanuuno badan buu dadka uu ka dawayn jiray nin markaa boqorka la fadhiisan jiray oo ka mid ahaa xaashiyat lmelik kuwa boqorka agtiisa magaca kule aadka ugu dhow min almuqarabiin oo indhabeelay beri hore ayaa maqlay inankan yar ee dadka dawaynaya oo dad indhala-a ilaahay sababtiisa indhihii uugu soo celiyey xoolo aad u fara badan intuu soo qaaday ayuu inankii yaraa u yimo wuxuu yihi wax allaalo waxaa xoola ad aragto adiga ayaan kuu wadaa waxaan ku siinayaa xoolaha haddaad ishaafido inanku wuxuu yihi anigu waxba ma shaafiyo ilaahay baa subxaana watacaala wax shaafiya haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryi doonaa waan kuu ducayn doonaa ilaahayna subxaana watacaala waa ku shaafi'i doonaa ilaahay baa qalbigiisa iimaan ku tuuray markiiba ninkii wuu islaamay inankiina sidii uu ka ballan qaaday waa u duceeyey ilaahayna subxaana watacaala ducadiisii waa aqbalay halka ayaa ninkii indhihii ay ugu soo noqdeen isagoo laba indhood oo cadcad leh ayuu u yimi ninkii boqorkaa uu soo ag fadhiis kii boqorka aha ilaahnimada sheeganaya baa yaabay wuxu uhi waryaa indhihii kuu soo celiyey wuxuu ihi indhihii waxaa iisoo celiyey rabbi rabbigay ilaahay baa ayaa indhaha iisoo celiyey kii boqorkaaba wuxu uhi walaka rabbun gayri oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay ila anuu kumaan soo celino waan ogahay rabbiga kalead sheegaysaa waaya bu ilaahnimu sheeganaya qaala rabbi wa rabbuka allah bal iimaanku dadka siduu u bedelo bale waa ninkii boqorkan hoos fadhiye isaga rabbi iyo ilaah u haystay ayaa maantana geesinimada intaa la eegi qalbigiisa ay gashay bisabab iliimaan oo leh aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa allah waa allah subxaana watacaala kelidii in la caabudo mutaystay tala kala ma hayo ninka boqorka ah markiiba wuxuu go'aansaday inuu ciqaabo ninkan si aanay arrintani aanay ufaafin waa ciqaabay ninkii ilaa uu tusiyey inankii yaraa ee arrinta caynkana uu ka bartay inankiina waxa weeyaan waa la keenay wuxuu ninkii boqorkaa inankii markiiba ku yidhi si uga naxsado dadkana waa ugu sawiray inuu yahay nin khira- khuraafaadla oo sixirka ku shaqaysa oo arrin kale meesha aan ku haynin ha inankaygiiow waxa arrinkaaga ama sixirkaagu uu gaadhay darajo aada u sarraysa wallahi saaxiro aada u cilmi badan baa tahay buuhi inan yahay sixirkii u adigaa ku bogsiiyey kii baraska qabay iyo kii indhaha la-a iyo kii waxa weeyaan afka la-aba ee aan hadlahayn hadalku uu ka xidhnaaba oo waxaasaad samayso waxaasaad samayso inanku wuxu uhi anuu cidnama shaafiyo ilahay baa wax shaafiya inankii baa la ciqaabay ilaa waxa weeyaan isaguna uu sheegay macallinkiisii raahibka ahaa ee khayrkii wanaaggan baray raahibkii baa la keenay raahibkii ba waxa lagu yihi irjic can diinik waar ka noqo diinta bal hadda tanaaqudka u fiirso ardaygii arrinkiisa sixir buu ku tilmaamay macallinkiina inuu diin haystaabuu u sugay oo wuxuu leeyay waar diintaada ka noqo waa diiday ninkii raahibka ah waxa uu yidhi ii keena minshaar minshaar baa la keenay halkaa madaxa bartankiisa laga saaray ninkii raahibka ah dabeetana minshaartii baa laba laba loogu ka- lagu ka- loogu kala jaray laba dhambal buu kala noqday dhinacna dhinacaasu u dhacay dhinacna dhinaca kale ayuu dhacay waxaa haddana la soo istaajiyey ninkii ilaahay indhaha uu soo celiyey ee isaguna yidhi rabbii warabbuka allah isagana waxa lagu yihi diintaada ka noqo isaguna waa diiday isagana minshaar baa sidoo kale loogu kala jaray inankii dhalinyarta ahaabaa isna lagu yihi diintaada ka noqo waa diiday isaguna diintii inuu ka noqdo isagase markiiba ninkii boqorka ahaa ma dilin inaanu dilinna ujeedda ayaa waxa weeyaan uu ka lahaa waxa uu ku yidhi oo koox ka mida waxa weeyaan ciidamadiisii war ninkan qaada buur heblaaya dusha ka saara buurta figteeda marka aada gaadhsiisaan halkaa waxa weeyaan kasoo tu- waxatan horta diintaada ka noqo hadduu ka noqdo daaye haddii kale halkaa kasoo tuura way qaadeen buurtii bay saareen diinta ka noqo yidhaahdeen waa ka noqon waaye buurtii baa la gariirsay iyagu buurtii bay kasoo daateen halkii ayaanay ku leedeen oo ay ku dhammaadeen inankii yaraana ilaahay baa subxaana watacaala buurtaa dhana gariirsay ka badbaadiyey muu odhan inankii mar haddii ilaahay markan ku badbaadiyey lafahaaga ha halaagine meelaha ku dhuumo oo faraha ka qaad dacwaddan iyo arrimahan isagoo lugeynaya buu yimi ninkii boqorka haddana waa soo hor istaag ninkii baa yaabo wuxuu yidhi su-aashii u horreeye weydiiyey waxay noqotay maa fucila biasxaabik war raggii ciidanka ahay aan kuu dhiibay maxaa ku dhacay law adigan iska socdee miyaad laaluushtay oo ay ku soo daayeen maxaa dhacay xaggebay ka ka dhaceen wuxuu ku jawaabay kafaanihim allahu tacaala ma odhan waan karaameeyey oo karaaman buurta kaga daadiyey wuxuu ihi ilaahay baa igaga filaaday subxaanahu watacaala oo ciidamadiisa u diray ilaahay baana subxaana watacaala isoo badbaadiyey haddana koox kale u dhiibo wuxuu ihi waa ninkan laash saara badbadbartankeeda markaad marinaysaan meel aanu kasoo dabaalan karin hadduu diintiisa ka noqdo soo celiya haddii kalena halkaasi ku tuuro kaga yimaada waxaa dhacday in haddana laashkii uu la gariiray oo halkii ay ku qarqoomeen isagana ilaahay subxaana watacaala uu soo badbaadiyey isagoo sidii markii hore dhacday soconaya ayuu boqorkii u yimi ma dhuuman marlabaadkiine maa fucila biasxaabik waa su-aasha lafteedii war raggii maxaa ku dhacay aan kuu dhiibay ilaahay baa igaga filaaday inankii wuxuu ku yidhi ninkii boqorka ahaa war makuu warramaa boqorow boqor aan weligii amar la siin weyey ayuu inankayga dhalinyartii maanta amar siinaya war ima dili karaysid buuhi aniga inaka lasta biqaatil xataa tafcala maa aamuraka bih weligaa wuxuunbaad amri jirtaye ilaa waxaan anugu ku amra aad samayso ima dili karaysid boqorkiina tala ayaa u run awoodba u run sheegtay oo waa kaa ninka buur uu saaray halkaa laga soo tuuray laysku daya laga soo tuuray ee ilaahay u badbaadiyey ee badda dhexeeda in lagu tuuro laysku daya ilaahay badbaadiyey kuwii la raaciyeyna ilaahay uu halaagay ninkani inuu yahay nin arrimo kale ay la socdaan oo meel kale gargaar kaga socdo ayaa isaga laftiisa uu dareemay ila rabbinimada uu sheeganaya inay tahay foojeri oo waxba aanay ka jirin isaguba waa garanaya ee dadkan masaakiinta ee uu taliyo ayuunbuu ku harowsanaya si madaxtinimadiisa midnimada ugu aso oo aan waxa weeyaan mulkigiisaa cidi haba yaraatee aanay u damcin cidina aanay u quudarrayn wuxuu ihi ma huwa war waxaadi amri tawaadax wuxuu ihi dadkao dhan horta meel banaan isugu keen dabeetana geed jiridii iga soo laalaabi kadibna booshkaygan leebabku ay gu jiraan xabad leeba kala bax kadibna leebka waxa weeyaan qaansada saar kadibna waxaad tidhaha bismi illaahi rabbi lghulaam bismi illaahi rabbi lghulaam intaasuu u socdaa bismi illaahi rabbi lghulaam kadibna leebka igu soo gal leebkiiyo sidii buu sameeyey dabeed dadkiibuu isugu yeedhay inankiibuu meel ka soo deldelay leebkiibuu qaatay bismi illaahi rabbi lghulaam buu yidhi dabeetana waa kusii daayo waa ku ganay waa ku dhacay inankii yahaa halkiibuu ku dhintay halkuu isagu islahaa ninkaa daacigaa ka takhallus oo cid dambe yaanay raacin oo adigu un dadka rabbinimo u sheego cagsiga ayay isu ragti oo dadku waxay yidhahdeen aamanaa birabbi lghulaam soo boqorku inankii yahaa muu dili kari waayey wax kastoo uu sameeyeyba maruu buur saaray iyo maruu badgeeyeyba soo markii rabbi lghulaam uu yidhi ee inankaa hulaamkaasi rabbigu dadka ugu baaqayay magiciisii uu qabtay soo inankii yaraa sidaa kumuu dhiman idan markaa dee rabbi baa jira aan ahayn boqorkan oo hulaamkan ama inanka yari rabbigu inoogu yeedhaya oo allah subxaana watacaala waaxidulaxidkaa ee samada iyo dhulka iyo makhluuqaadka o dhan waxa weyaan abuuray aamanaa birabbi lghulaam bay yidhaahdeen waxaanu rumaynay inankaa yar rabbigii baanu rumaynay dabeetana ninkii boqorka ahaa la taliyayaal buu leeyihi had y jeean had jeeaana dadka madaxda ee daalimiinta la taliyayaashooda kuwa khayr kula taliyo maaha oo xaakimku inuu qaribmo waxyaabaha aada uga qayb qaato waxaa kamid a inuu leeyahay la taliyayaal aan wanaag kula talinahayn halkay ka odhan lahay war xaqiiqadu waa taa caddaatay xaquna waa kaa noqday mid muuqday ee ilaahay rumee subxaana watacaala boqortinimadaadana iska hayso oo wax kuugu ziyaado iimaanka mooyaane waxba kaaga dhici maayaan markiiba waa u dardaar wariyeen oo waxay yidhaahdeen wallahi waxa weeyaan maanta ayuunbaa arrinku tala arrintu ama taladu faraha ay ka baxday wixii aad ka digtoonaydna dhibaatadii aad ka digtoonaydna maanta ayay kugu habsatay dadkiiba waxay rumeeyeen rabbigu uu ugu baaqaayo inankaa yari ee dadka shaqo ka qabo waxa markaa uu amray in la qodo godad waaweyn dabna lagu shido weliba laga qodo meelaha wadooyinku ay ku dhamaadaan laba sekadoodba wadda ayaa dhex marta sidaynu naqaano halka markaa sekadu ay ku dhammaato in laga qodo god ayuu amray deetana dadka inta lasoo xashiriyo oo lasoo duubo sida xoolaha dadka waxa weeyaan dabku uu ka holcaayo lagu shido lagu shubo ka yidhaa waan gaaloobo diintii waan ka noqday lasii daaya ka kalena halkaa ku dhaca ladhaa hadduu ku dhici waayana isagoo sandullaysan madaxa loogu turo waxa weyan godka caynkaasiya sida ayaa waxa weyaan dhacday kuyuugii waxaa soo gashay gabadh ilmo yar xambaarsan oo weli aan hadal baran markii dadkii ay soo dul istaagtay ayaa gabadhaa baqaa galay ilmaheeda yarna waa unaxaysaa ilmihii yaraaba ilaahay subxaana watacaala uu ka dhawaajiyey ilmihii yaraaba wuxuu yidhi yaa ummaa isbiri fa inaki cala alxaq hooya sabir godka ku dhac dabka ku dhac diinta ha ka noqon xaq ayaad ku taagan tahay markaa qisada mulakhaskeeda ama soo ururinteedu waa intaas maadaama dadka qisada dhegaysanaya talaba tucilin ay u badan yihiin bal fawaaidda qisada ku jirta ayaa insha allahu tacaala aynu isku dayi doonaa inaynu soo khulaasayno ilaa soddon faa'iido ayaan iyadoo si sariica salaada casar kadib marka aan u dulmaray iiga muuqday kuwo kaloo fara badanina waa ku jiraan oo talabatulcilmigu haddii ay u fiirsadaan qisadan ay ka soo saari karaan faa'iidada kood waxay tahay qisada ku jirtaa kuwa boqo boqorada ee daalimiinta ee sharciga ilahay iyo diinta ilahay waxba aan ku xukumin waxaa caadadooda iyo dhaqamadooda ka mid a inay samaystaan sixiroolayaal iyo kuwa faaliyayaala arrinta caynkaasina waxay ka dhalatay min cadami tiqatihim billahi tabaaraka watacaala kalsooni dara ayaa haysa qofku hadduu ilaahay ku kalsoon yahay subxaanahu watacaala ilahay buu tala saaranaya arrinkiisa u dhiibanaya saaxirna waxba weydiin maayo faaliyana waxba weydiin maayo waxaanu noqonayaa mid rabbi tabaaraka watacaala marka arrini ay la soo derasto ama la soo gudboonaato ilahay subxana watacaala barya arrinta caynkaasina ilaa ilaa yawmina haada way taagan tahay oo boqorada gaalada maaha kuwa islaamka qura kuwa maraykanka ka taliya kuwa yurub ka taliya iyo kuwa wadamo kale ka taliyaaba kuwa saaxiriinta aad bay u adeegsadaan iyo faaliyayaasha boqorada iyo xukaamta muslimiinta in fara badan oo kamidina sidaasoo kale ayay sameeyaan iyadoo arrinku sidaa uu yahay ayaa kuwa saaxiliinta iyo faaliyayaashaas waxaa laga yaabaa ninka boqorka iyo dadka kaleba shaygay hayaan xaqiiqadiisa inaanay usheegin oonay ku odhan waxaanaan haynaa waa sixir ama anagu saalka ayuun baanu naqaanaa oo faaliyayaal baanu nahy ee waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan karaamaad baanu haynaa iyo manaamaad iyo khayraat iyo barakaat oo sidaa ay ku dagaan xataa kii xaakimka ahaa oo iyagoo wax kharidaya dadka ay utusiyaan inay wax hagaajinayaan sida ilaahay uu yidhi waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun marka ninka ilaahay madaxtinimo u dhiibaa waa inuu ilaahay ka baqdo subxaana watacaala iimaankiisana uu xoogeeyo ilaahayna uu tala saarto faaliya iyo saaxirna agtiisa aanu kasoo dhawaanin hadihi waa almasala lula masalada labaad waxay tahay dadka ahlulbaailka ahi waxa ay ku dadaalaan in la helo cid baatilka ka dhaxasha si baatilku u noqdo mid waxa weeyaan sii jira bal u fiirsan ninkii waxa weeyaan saaxirka ahaa isagoo boqorkiisii la hadlaya wuxuu leeyihi inii kabirtu fabcat lii gulaaman ucallimuhu sixra waan weynaaday buu yidhi bimacnaa geerideydii baa soo dhawaatay ama haddaan sii noolaadaba waxa weeyaan hawshii wax fara badan oo kamida ma qaban kara awood darrada awgeed marka inaan dhalinyaraa oo firfircoon oo sixirka aan baro oo cilmigan iga reebo iisoo dir buu yidhi marka dadka ahlubaatilka ahi sidaasay ugu dadaalaan in la helo cid ka reebta baatilkii oo hawshii halkii waxa weeyaan kasii wada sa awgeed baa culimadu waxay han likulli qawmin waarif qolo walibana waxay leedahay cid dhaxasha ahlubaatil iyo ahlulxaq sixirkii berigaa jira ilaa yoomina haada waa kaa socda ee weli waxa weeyaan la kala dhexlaayo marka haddii ahlubaatilku ay ku dadaalayaan inay jirsiiyaan dad baatilka ka dhaxla oo ka reebo si baatilku usii socdo dadka ahlulxaqa baa u mudan oo ay la gudboon tahay xaqa cid ka reebta in iyaguna waxa weeyaan ay jirsiiyaan oo ay ku dadaalaan masalada saddexaad waxay tahay qisada ku jirtaa waxayna tusinaysaa ahamiyatu tacallum fi sikar in inta la yar yahay wax la bartaa inay muhim tahay ninkani saaxir ha ahaado laakin cindahu tajriba wa khibra wuxuu lahaa tajaarib fara badan iyo khibrad fara badan mu odhan iisoo dir qof aan sixirka bara un mana odhan qof weyn iisoo dir wuxuu ihi inan dhalinyaraa iisoo dir waayo wuxuu fahamsan yahay qofku markuu yar yahay iyo markuu weyn yahay waxbarashadiisu inaanay isku mid ahayn waayo qofku intuu yar yahay qaabiliya buu leeyahy litacliim inuu wax barto ayuu diyaar waxa weeyaan u yahay oo qofka weyn horta waa ka xifdi badan yahay wuxuu xifdiye dusha uu ka qabsana ee uu qaybana ilaabi maayo waa ka yihi xasan lbasri raximah llahu tacaala atacalumu fi sikar kanaqshi cala alxajar waxa yaraan lagu bartaa wuxuu ka dhigay wax dhagax lagu xardhay oo kale dhagaxa haddii wax lagu xardho meeshii la xardhay sidii un bay u godnaanaysaa oo qoraalku uga muuqanaya qofku intuu yar yahay wuxuu xifdiyaana waa sidaas oo kale waayo waxyaabaha qofka baalkiisa iyo qalbigiisa mashquuliya ee ilowga had iyo jeer ale keensada ayaan dadka yaryar ku fara badnayn dadka waaweynna waxa weeyaan ku fara badan qofku intuu yar yahay hadduu wax barto cilmigu dabeecadoo kale u noqonaya dabaaicdiisa caadiga ayuu cilmigu ka mid noqonaya marka inta la yar yahay ee dhalinyarta la yahay waa in wax la barto sidaasi awgeed ayaa salafku ridwaanullahi calayhim dadkii naga horreeyay ee wanaagsanaa waxa ay ku dhiirigelin jireen caruurtooda iyo dadka dhalinyarta inta yaryari inay wax bartaan oo xasan ibnu cali ibnu abi aalib waxaa ka sugnaatay isagoo la hadlaaya inamadiisii inuu yidhi intaad yaryartiin waxbarta maanta haddaan laydiin baahnayn maalin kaleo aqoontiina iyo cilmigiina loo baahdo ayaa iman doonta waxa kaloo ay ka warrameen dadkii wanaagsanaa qofku intuu yar yahay wuxuu xifdiye dusha uu ka qabtaa inuu noqonaayo shay uu arko oo kale uu eegaayo oo kale u muuqda oo calqama wuxuu yidhi maa xafidtu wa ana shaabun fakaanii anduru ilayhi fi kirtaasin aw waraqa shaygaan xifdiyeeda aan qaybay anigoo dhalinyara waxaabaad moodaa inuu warqad ku qoran yahay oo warqadii sida aan isu horhayo oo warqad waxa weyaan aan ka akriyayo marka yaa shabaab waktiga ha laga faaidaysto oo ha laga faaidaysto xifdiga in dusha laga qabto waxa weyaan culumta oo la qaybo in culumta la fahmoo la weeleeyo waktiga ha looga faaidaysto waxaa saas oo kale faaidada afraad macaani iyo dhadhan leh xaquna xaqiiqatan wuxuu u muuqanayaa oo xaqu u dhadhamayaa cidda doonaysa oo inanka sida ka muuqata aalibu xaq buu ahaa sixirkan iyo baadilnimadiisa iyo waxaasoo dhan jahli buu kaga sugnaa laakiin nin xaq doonaya buu ahaa taa awgeed baa xaqi waxa weeyaan uu muuqday dhadhankiisiina uu helay laakiin xaqu inkastoo nuur uu leeyahay macaana uu leeyahay qofka aan isagu xaqa aan doonahayna diyaar aanu ahayn xaqu u muuqan maayo aanu dhadhami maayo waa ka ilaahi subxana watacaala ka warramay lahum quluubun laa yacqiluuna biha quluub bay leeyihin xaqa aanay ku fahmahayn indhay leeyihin xaqa aanay ku arkahayn dhegay leeyihin xaqa aanay ku maqlahayn xaqii macaanada qadhaadh la noqonaya marka xaqa qofku waa inuu raadiyo oo niyadiisu ay noqoto alab lxaq xaq doonis waa inay niyadiisu ay noqoto waxa kale oo xadiidka fawaaiddiisa kamid a ilaahay subxaana watacaala cidda hanuun uu la doono ee ilaahay hanuunka inuu waafajiyo uu qadaray cid haba yaraatee lumin kartaa ma jirto man yahdi allahu falaa mudila lah ka ilaahay hanuuninaya cid lumin kartaa ma jirto bal inankani dadka uu ku dhex jiray balaag waa boqor rabbinimo sheeganaya iyo macallin sixir baraaya ayuu ku dhex jiray labadaa inta udhaxaysa ayaa ilaahay subxaana watacaala hanuunkii uu ka siiyey marka cidda ilaahay subxaana watacaala hanuun uu la doono cid haba yaraatee lumin kartaa ma jirto marka yaqiinta caynkaasiya waa in dadka ducaadda quluubtooda ay gasho waxaana taasi ay kamid tahay asbaabta sabaat iyo sugnaansho u kordhin karta waxaa kamid a fawaaidda qisada saas oo kale jawaazu shikaayati min ada alaakhariin in laga ashkatoon karo laga caban karo dhibaatadaas dad ama ibni aadan ay kugu hayaan oo inankii wuxuu uga cawday macallinkii khayrka berayo raahibka ah dhibaatada saaxiibka uu ku hayo a maalin walow habsaamaynu garaaxi iyo dhibaatada reerkooda ay ku hayaan markaa qofku dhibaatooyinka ibni aadamku ay ku hayaan waa sheegi karaa laa yuxibu allahu ljahra bisuui min alqawli ilaa man dulim qofku xumaan inuu ka sheekeeyo ilaahay ma jecla laakiin haddii la dulmiyey qofkao dhibaato lagu hayo cidda uu isleeyahay dulmigan waxbay ka qaban kartaa waa u caban karaa laakiin waxaa shardiya cabashada caynkaasi inaanay ka dhalan qofku diidanaan qadarka ilaahay uu diidan yahay iyo cadhaysnaan uu u cadhaysan yahay ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa isagoo qofku qadarkii rumaysan oo ilaahay xukunkiisa raalli ku ah dhibaatada lagu hayo inuu ka cawdaa inaanay dhibaato lahayn ayaa qisadu ayna tusinaysaa waxa kale oo qisadu ayna tusinaysaa jawaazu lkadibi lidaruura sida imaamu nawowi fi sharxi muslim uu ku tilmaamayo waxaa laga qaadanaya qofku inuu been sheegi karo haddii daruura beenta caynkaasi ay ku kalifto oo naftiisa uu ku badbaadinayo dhibaato aanay naftu u sabri karin uu kaga badbaadinayo laa siyama ida kaanat fillah haddii beenta ilaahay daraaddi uu sheegaayo oo waxa weeyaan inankani waxa uu ugu naseexeeyo uu kula teliyey macallinkii raahibka ahaa inuu been sheego oo marka ninka saaxirkii uu qabsado inuu ku yidhaa reerkiiba i habsaamiyey marka reerku ay qabsadaanna uu yidhaahdo waxa habsaamiyey saaxirkii taasina dee waa been cad sida qisada ka muuqata laakiin inuu khayrka barto oo hanuunkan iyo wanaaggan halkaa uu kasii wado ayaan suurtagal ahayn oo hadduu yidhahdo macallin kalean leeyahay oo saaxiirka ka sokeeya oo halkan soka duruusi igu dhiga dee waxaa dhacaysa arrintu inay kashifanto oo markuu ugu yar yahay dhibaatada soo gaadhaysa waxay noqonaysaa in waxa weeyaan waddadaa khayrka iyo wanaagga iyo hanuunka in laga hor istaago waxa weeyaan laga joojiyo waxaa kaloo qisada ku sugan inuu qofku allaha raxmaanka subxaana watacaala uu weydiisto sida roon inuu u doono oo ilaahay inuu wanaagga waafajiyo qofku waa inuu weydiisto bal hadda u fiirso inankan waxaynu tilmaamay laba macalin buu lahaa khayr iyo shar baa kala jiidanayay xaqiiqadu waxay tahay inuu u iilanayo xagga raahibka oo ay ula badnayd xaqu inuu jiro xagga raahibka laakiin dee macalinkan kale laftiisu shubahaad buu saa u daadinaya oo dee waa macalin waxbaraya oo isaga laftiisu raad buu ku yeelanaya inanka waxa weeyaan isagoo aan shaki ka qabin haba yaraatee in xaqu xagga raahibka uu jiro ayaa haddana ilaahay subxaana watacaala uu baryey wuxu yidhi allahuma in kaana amru raahib axabu ilay axaba ilayka min amri saaxir faqtul hadihi daaba xataa yamdiya annaar ilaahayow haddii raahibku xaq uu ku taagan yahay oo saaxirka uu ka saxsan yahay xayawaankan dil oo dhagaxa aan ku tuuraya ilaahay u ku dil si dadku ay u socdaan marka khitaabka iyo hadalka caynkani wuxuu tusinayaa inuu iimaanku qalbiga inanka uu galay laakin ziyaadatu yaqiin buu doonaya inuu iimaanku qalbigiisa galina laba arrimood baa ina tusinaya ta koowaad miyaanad arkayn ilaahay buu baryayaa allaahumma buu leeyahy ilaahuu baryaya dee maaha boqorkii ee waa allihii xaqa ahayd raahibku u sheega weye calaamada labada tusinaysa inay iimaanku qalbigiisa galayna waxay tahay raahibka ayuu horreysiiyey oo wuxu yidhi allahuma in kaana amru raahib axaba ilayka min amri saaxib horraysiinta raahibka uu horreysiiye xagga sheegistuna waxay tusinaysaa in raahibku inuu xaq ku taagan yahay inanka ay u muuqatay marka maaha xaqa inuu ka shakisanaa ee arrinkiisu wuxuu la mid yahay kii nabiyullahi ibraahim nabiyullahi ibrahim wuxuuhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta ilaahay waxaad i tusisaa waxyaabaha dhintay bal sida aad u noolayso ilaahay muxuu ugu jawaabay nabiyullahi ibraahim awalam tu'min oo weli miyaanad rumayn muxuu nabi ibraahim ku jawaabay bala walaakin liyatma'ina qalbii ilaaha waan rumeeye laakiin waxaan doonaya inaan iimaan sii korarsado oo waxa weeyaan khabarka iyo iyo ru'yada ama aragtidu isku mid maaha wax lagaaga warramay iyo wax dhab ahaan aad u aragta oo waa ka yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam laysa alkhabaru kalmucaaya warku aragtida oo kale lamid maaha aragtido lamid maaha marka nebi ibraahim isagoo rumaysan ilahay waxyaabaa dhintay inuu nooleeyo oo warka ilaahay uu rumeeyey haddana inuu arkaabuu doonay si iimaan u korarsado inanka yar laftiisuna isagoo rumaysan inuu raahibku xaq u taagan yahay haddana bal wuxuu doonaya calaamad kaloo cad inuu arko si iimaanku uusii kordho shakina haba yaraatay qalbigiisa aanu gelin waxaa kaloo qisada ku sugan fiiha isbaatu karaamaati lawliya karaamaat lawliya wax jira inay tahay ayaa qisadani ay sugaysaa wa hum aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyaduna waa kuwa ilaahay rumeeyey ee ilaahay subxaana watacaala ka baqda si ilaahay qur-aanka waxa weeyaan uu ku sheegay dadkuna karaamaat lawliyaa rumaynteeda waa ku qaybsameen dadka qaarkood waa beeniyeen oo waxay yidhahdeen karaamaatulawliya wax la yidhaha ma jiro waa dadka caqlaaniyiinta ee arrimaha caqligooda un ku qiyaasa ee ku miisaama wax kasta oo markaa karaamo lagu tilmaamayna waxay yidhaahdeen waa khuraafaat waa sixir iyo saaliyanimo iyo iyo shacwada iyo khuraafaat weeyaan bay yidhahdeen wa haulaai ahlulbidac min almuctazilati wagayrihim dadka qaarkoodna darafka kale istaageen oo waxay ballaadhiyeen baabkii karaamaat alawliyaa oo waxaan karaamaat alawliya aan ahayn ee karaamaatu shayaaiina karaamaat alawliya marka la leeyahy waa maamuuska ilaahay dadka wanaagsan arrimo iyaga u gaaro ku maamuuso shaydaanka laftiisuna dadka qaarkood baa dee agtiisa derajo ka gaadhay oo markaa uu maamuuso dara darajooyin iyo xidiga waxa weeyaan uu siiya marka dadka qaarkood waxaa iskaga khaldamay karaamaat alawliya iyo karaamaatu shayaaiin oo shaydaanku xidigihii ciidamadiisa uu siiyey iyo darajooyinkii kor uu ugu qaaday iyo calaamaduhu ka muujiyey kuwa saaxiriinta iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa ahlulkhuraafa wadajala ayay moodeen inay yihiin karaamaat min araxmaan karaamaat xagga allaha raxmaanka ka yimi markaasuu ninkii saaxirka hadda iyagoo inuu saaxir yahay ayay odhanaya wa waa weliyun min awliyaa illah mar haddii wax laga arkay oo ay wax ka muuqdeenba ninay saalka ku ogyihiin oo faaliye inuu yahay ogyihiin ayay odhanaya waa weliyun min awliyaa illah mid ilaahay aada uga fog ogin hadduu doono diintuu caaya nebiguu caaya ilaahay waa caayo o aflagaadeeya ma ma salaado oo ma tukado mana soomo ayay ka arkayaan waxyaabaha qaarkood markaasay odhanaya waa weliyun min awliyaa illah markaa dadka qaarkoodna darafkaasay istaageen ahlulxaquna waa ahlu sunnaha karaamaatulawliyaa wax jira weyaan bay idhahdeen oo qur-aanka iyo sunnadaba kusoo arooray in ilaahay dadka wanaagsan ee ahluliimaanka ee ahlu taqwaha uu ilaahay maamuuso oo waxyaaba aan hore loo arki jirin oo caadatan aan loo baray ilahay inuu ka muujiyo waa mid sugan laakiin arrintaasi dawaabid bay leedahay oo karaamadu shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxa u horreeya waa taa qur-aanka lagu sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun haddii lagu weydiiyo yaa weliya jawaabtaadu yaanay noqonin weli waxaa ka duula ama weli waxaa ka badda ku dul lugeeya ama waxa weliya ka quraanadaha cuna litirada laga cabo fiimtooga ka inta loo soo ururiyo iyadoo la arkaya cuna kaasaa weliya ama waxa weliya ka waran intuu bartaa laabta iska geliya dhabarka iska soo saara ee haddana aan dhiman ama ka intuu is-aaso xabaal iyadoo la arkayo isku rido saddex cisho markuu ku jiro isagoo nool oo dheragsan oo nadiif ah oo cadar uu ka uraayo kasoo baxa kaasaa weliya ha ku jawaabi ee waxaad ku jawaabtaa ilaahay subxaana watacaala taayadda uu ku tilmaamay aladiina aamanuu kaanuu yattaquun waxaa lagu helaa waxa weeyaan welinimada ilahay weli in loo noqdo waxaa lagu gaadhaa labadaa sifa aliimaan waa sifada koowaad qofku waa inuu mumin billahi subxana wa tacaala sifada labaadna waa ataqwa waa inuu mid la yimaado wixii ilaahay amray wax allaale wixii ilaahay subxaana watacaala uu ka reebayna mid ka dheeraada waa inuu yahay muslimiinta oo dhamina sifadaa way leeyihin ma min mu'min ilaa wa fii qalbihi iimaan wa taqwa min allah ma jiro qof muumina oo qalbigiisa aanu iimaan ku jirin alla ka cabsina qalbigiisa aanu ku jirin sa awgeed ba culamaau ahli sunna waxay ku yidhahan fi kutubi lmuctaqad wlmuminuuna kulluhum awliyaau raxman wayatafaawatuuna fi lwilaaya bixasabi tafaawutihim fi liimaan muuminiinta oo dhami waa awliyaa raxmaan qof kastoo mumini waa waliyu liraxmaan sida dadku ay iimaanka ugu kala sareeyaan ayuun bay welinimadana ugu kala sarreeyaan marka mar haddii iimaan iyo taqwo lagu helayo mumin kastana iimaankii wax kamid iyo taqwadii wax kamida laga helayo idan mumin kasta waa weli laakiin waxaa welinimada loogu kala sarreeya sida iimaanka loogu kala sarreeyo waxaa markaaynu baraarujinaynaa welinimadu dawaabida ay leedahay arrintaasa u horeysa aliimaan wataqwa qofka in laga helo shardi maaha qofka in laga arko waxyaaba khawaariq ulcaada waxyaaba hore aan loo arag oo saadaat lawliya kuwii awliyada hormoodka u ahaa ayaa waxyaaba khawaariqulcaadaa laga arag maalida lama sheegin abubakaroo duulay ama abubakaroo badda waxa weyaan iska dul lugeeyey ama abubakaroo waran intuu halkan iska geliya dhabarka iska soo saaray oo haddana dhiigna aanu kasoo yaacin dhibaatana aanay gaadhin taasina markaa tusin maysa inaanu waliy lilah aanu ahayn bal huwa waliyun min awliyaa illah biduuni shaki walaa rayb abubakr kaana waliyan min awliyaa illah sida nusuusta qur-aanka iyo sunadu ay ka markhaati kacayso marka taasi shardi maaha qofka in khawaariqulcaado laga arkaa ta labaad karaamadu ma noqon karto wax khilaafsan shareicada islaamka oo haddaad aragto qof karaamo sheeganaya oo haddana samaynayo wax shariicadii islaamka khilaafsan taasi karaama min allahi maaha oo miyay suurtagalta ilaahay qof inuu ku maamuuso wax ilaahay u xaaraantimeeyey oo uu diiday haddaad aragto nin khamriga cabayo le waa karaama min allah khamri cabitaan karaamo noqon maayo haddaad aragto gabarh safrayso biduuni maxram oo haddana karaamo ku sheegayso waxay sheegeen asxaabu lkhatwa waxay ku tilmaamaan waa dadka qaarkood baa la asxaabu lkhatwa yani dadka tallaabada qura tallaabo qura min qaarad ilaa qaarad ay uga gudbaan afrikuu tallaabo kasoo qaadaya aasiyuu dhigayaa tallaabadaas waxay kutubta qaarkood ay ku tilmaameen gabadh baa weliyad ahayd bahan kaanat min awliyaa ilahi ba ahayd waxaa karaameedkeeda kamid ahaa kaanat min asxaabi lkhatwa maqrib bay joogtay marocco marocay ka tallaabsan jirtay tallaabada waxay dhigi jirtay maka shanta salaadoodba waxay ku soo tukan jirtay xaramka iyadoo hal tallaabo u qaada waxay leena taasi ma noqon karto waxa weeyaan karaama min allah waayo gabadhu inay keligeed noqoto ama tallaabo kuna ha qaado ama magaalada dumarka sama jaale ha dhacde shareecadeena horta miya ogash adan horta miya ogash miyaanu rasuulku oran sala allahu alay wasalam gabadh ilaah iyo qiyaamaha rumaysan uma banaana inay bilaa maxram safarto gabadhana waxaa lagu amaanaya karaamo looga dhigay waa safar bilaa maxram ay gashay talabaad miyaanu rasuulku oran sala allahu alay wasalam dumarku guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan oo xataa isagoo masaajidkiisii rasuulku jooga oo salaada lagu tukadaa kun salaadood oo masaajida kale lagu tukada ay ka fadli badan tahay marka masjid xaraam laga reebo ayuu rasuulku yihi wabuyuutuhuna khayrun lahuna gabadhana bilaa maxram bay salaad kasta u safraysaa min marooka ilaa maka oo hal tallaabo waxa weyaan ay qaadayso kadalika waxaad arki kartaa dad samaynayo waxyaabo munkaraada oo dadka munkaraad faraya munkar buu dadka faraya oo wuxuu qof buu kaadidiisa intuu kusoo shubay xataa waddankeena ayay ka dhacdaa tuulooyinka qaarkood kaadidiis buu koob kusoo shubaya dabeetana kolayada qaadka ee dumarku ay dul fadhiyaan ayuu ugu shubaya dumarkiina waxay aamineen ta waxa weeyaan kolaygeeda kaadidiisa ugu shubaa inay tahay mid maalintaa liibaantay oo qaadka inaan caqaari ku hanahayn laga wada iibsanayo markaasa weliba laga yaaba ilahay waa imtixaamayaae inay sidii u dhacdo oo qaadki waxa weyaan laga wada iibsado waxaa laga yaabaa shayaadiintu ile ninka waa kaalmaynayaane oo isaga laftiisu waa weliyun lishaytaan shaytaana dee asxaabtiisa karaamadoo ka muujinayaane inay shayaadiintu shaar iyo surwaal meedho intay soo xidhaan lacagna soo qaataan qaadkii ay ka iibsadaan masaakiinta dumarkiina ay u malaynayaan in waxa weeyaan karaamadii weligaa lagaga iibsaday qaadkii oo maalintaa laga dhameeyey marka waxaan ujeedaa shay muxarama ama qawaacidda shareecada ka hor imanaya karaamo noqon ma noqon karo qof tusaaleaan keybka sheeganaya wala anuu keybkii waxyaabaha maqan baan ogahay oo arrintaa ku faanaya waxyaabaha ka muuqda karaamo ma noqon karaan waayo qaacida min qawaacid shariica ayuu buriyey oo ah keybka ilaahay mooyaane cid kale inaanay ogeyn kadalika dadka awliyaa raxmaan ahi kuma faanaan waxa weeyaan karaamaadka saynu tilmaami doono wixii ka muuqdana ilaahay bay u nisbeeyaan subxaana watacaala iskumana dayaan waxyaabo karaamaad ay ku sheegayaan dadka inay ku boobaan oo ay ku dhacaan haddaad aragtan nin leh intuu reer u yimi oo miscirirta warankiisii uu geliyey haddaad maanta xooleysiin weydaan caawa ayay awliyadu shaqo idinka qabanaysaa haddaad aragto hada laysa waliyan min awliyaa illah awliyaa ullah dadka xoolahooda ma boobaan welinimadoodana dadka waxawey uguma hanjabaan oo kuma dhibaateeyaan marka waxaan uga jeedaa kolley waa arrin muxaadaro dhan u baahane waynu baraarujinaynaa karaamaatu lawliyaa waa jiraan laakin karaamaatu shayaaiin waa inaan lagu khaldin weeye waxaa saasoo kale kamida qisada fawaaiddeeda atawaaduc bal sheekii dhamaa mucallimkii tawaaduca uu sameeye baleegyo kibirka siduu uga fog yahay wuxuu ku yidhi ninkii ay bunaya anta alyawma afdalu mini maanta adiga ayaa iga fadli badan maana haddaba ardaygiisi buu sidaa uu ku leeyiy haddii ardaygaagu noqdo naabiqa mid ilaahay cilmiga uu furo adigaba ku dhaafay hadduu ardaygaagu kaa cod wanaagsanaado hadduu kaa xifdi badnaado ardaygaagu hadduu kaa khayr badnaado xagga cibaadada iyo wanaagga ha xaasidin orema kii yaraa ee shalay anigu macallinka aanu ahaa ayaa maanta waxa weeyaan sidan leh oo sidan wax u sheegaya oo in khayrka iyo wanaagga yeeshay wallahi inaanay suurtagal ahayn sidaa ha odhani tawaaduc waa inaad samayso haddaad macallin tahay ya bunaya anta wallahi afdalu mini alyawm wallahi maanta adigaa iga fadli badan bui tawaaduciisa iyo kibirka siduu uga fogaa iyo khayrka qalbigiisa ku jira bay taasi tusinaysaa waxaa kaloo xadiidka ka muuqata inay banaan tahay qofka in la amaano isagoo ku hor jooga laakiin taa shardiga ku xidhan wuxuu yahay waa inaanu qofku kibir ka qaadahayn amaanta caynkaasiya iyo isla weyni iyo isqaadasho oo amaantaadu aanay fitnaynahayn marka ninkan raaxiibka ee macallinka ahaa ardaygiisii waa ammaanay oo waxa uu ku yidhi anta alyawma afdalu mini waa ammaantaad inuu macallinkiisii ka fadli batay arrinkaagu halkaa aad aragtuu maanta gaadhay bu yidhi inankiina wax fitna kama qaadin oo kibirna kama qaadin isla weynina kama qaadin arrinta caynkaasiina ma fitnaynin waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka oo fawaaidda ku jirta kamid a ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa inuu imtixaamayo alif lamin axasiba annaasu an yutraku an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun dadkuma waxay u malaynayaan iimaan baanu la nimi uun in lagaga tegayo lagu daynayo iyadoon la imtixaamin waa la isimtixaamaya walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilahay wuxuu leeyahy kuwii ka horreeyey rasuulka iyo saxaabada waanu imtixaanay ilahayna waa kala saaraya kuwa iimaanku uu ka dhab yahay iyo kuwa iimaanku aanu ka dhab ahayn marka la is-imtixaamo ayaa saadiq iyo kaadibku ay kala baxayaan wa min annaasi man yacbud allaha calaa xaq fain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhi khasira addunya walaakira dalika huwa alkhusraan lmubiin dadka waxaa kamid a mid iimaankiisu daciif uu yahay oo dacal yar buu iimaankaba ka haystaaba marka la imtixaamo ayuu waxa weeyaan cidhibtiisa dib uga noqonaya yartadu can ilxaq xaqii buu ka laabanaya imtixaanka u sabri maayo o adkaysan maayo kaa imtixaanka ku dhacay ee sabri waa adkaysan waaye inuu yahay mid khasaaray fi dunya waalaakhira ayaa ilaahay subxana watacala aayadda qur-aanka ku tilmaamay markii inanka yar khayr fara badan uu ka muuqday waxa uu ku yihi macallinkiisii satubtala waa lagu imtixaami doonaa sidee buu ku gartay in la imtixaami doono maadaama uu yahay nin raahiba oo culuumtii ambiyada haya calalaqal wax ka haya wuxuu og yahay xaalka waxa weeyaan dadka ahlulkhayrkii siduu ahaa oo wuxuu leya ibnu callaan raximahullah waxaa la odhan karaa wuxuu ku gartay biariiqi alfirasa aw biariiqi alcaadati waltajriba id man khaalafa annaasa fi manhajihim ibtalowhu wa aadow waayo waxaa qur'aanka iyo sunnada iyo aqwaasha ambiyadaba ku xusan oo caada ahaan loo og yahay arrin muqarara ah dadka qofka khilaafa ee wixii ay haysteen wax ka duwan u sheegay walow xaqaba ha noqdeen inay qofkaa dhibaataynayaanoo dadku ay imtixaamayaan waraqa laftiisu muxuu ku yihi waraqa ibnu nowfal rasuulka sala alla alay wasalam muxuu ku yidhi qowmkaagu way ku saari doonaan magaaladan maka adoo qaxoontiyaad ka bixi doonta markaasuu rasuulku yaabay sala alla alay wasalam iha mukhrijiyahum miyay saaraya markaasu wuxuu ku yihi nacam ha ma jira axad la yimi xaqa aad la timi oo kale oo aan la saarin marka qofka haddii la eriyo qofka ahlulxaqa ah oo dadka ahlulbailka ay bacsadaan wallahi hadihi laysat manqasa fi xaqi taasi nuqsaani saaku maaha iyaga ayay nuqsaan ku tahay ambiya ullahi baa la saaray nabiy llahi maxamed sala allahu alay wasalam nabiy llahi waxa weyan ibrahim ayaa kharaja waxa weyaan muhaajiran wa kadalika waxa weeyaan waxaad aragtaa dadka saalixiinta ah in mid kasta oo khayr iyo wanaag dadka u sheega dadku ay dhibaataynayeen marka ibtilaaga waxaa loo baahan yahay qofka inay xisaabta ay ugu jirto oo haysoodhan sanun baad nabadgelyo ugu jiraysa oo xaq baad sheegaysaa oo xaqaa dadku way iska wada qaadanayaanoo dadku way ku wada jeclaanayaan oo cidna buus ku odhan mayso weligaasa ha ku xisaabtana hadday xisaabtaadu taa noqoto wallahi adkaysi yeelan maysa maalinta u horreysa dhibaata ay ka hor timaado ayaad xaqiiba faraha ka qaadato oo odhanaysaa war horta xaqani anaga ma ma ma nasab baa naga dhexeeya ma abtirsiin baan wadaagnaa soo tan laygu dhibo dadka kaleba dadka ha gaadhsiiyaane faraha horta bal anigu aan ka qaada lafahaygaan u badbaadaya waxaa qisada fawaa'ideeda ka mid a cadamu aliqtiraari bilkaraama wa nisbatiha ila allah qofka muuminka ee saalixa haddii ilaahay karaamaad uu ka muujiyo waa inaanu karaamaadka aanu ku dagmin laa yaktaru bilkaraamaat oo aan aanu ka qaadin arrinta noocaas iyo kibir iyo isla weynin oo aanu moodin in waxaana ay yihiin wax uu ku helay yani awooddiisa iyo xeeladiisa bal inankan u fiirso waxa u yimi ninkii jaliisulmelik ahaa boqor la fadhiistihii wuxu ihi waxaad xoola aragto dhan adigaan kuu sida haddaad ishaafido xoolahaasoo dhan waan ku siinaya inankii qalbigiisu xagga xoolaha ma aadin waa nin daaciyo dacwada ayaa qalbigiisa ku iraadiyadu kuma weyna isla markaa karaamaadkan ilaahay uu ka muujiyey oo dadka buka in ilaahay gacantiisa uu ku shaafiyo arrinta caynkaasiina may keensan inuu kibruu isqaato oo awood iyo xeelad uu sheegto bal jawaabtiisa quruxda badane macaan baleeg inii laa ushfi axada inamaa yashfi allahu tacaala fain aamanta billahi tacaala dacawtu llaha fashafaaka anu cidna ma shaafiyo buli waa dadka awliyaa ullahi ah waa ka hadalkooda nin la anigaa wax shaafiya anigaa qof maqan keena anigaa mid buka bogsiiya anigaa waxa weeyaan qofka qani ka dhigi kara hodana haddaan ku tufo anigaa mid faqiir ka dhigi karo xoolahaba ka xayuubin kara anaa mid derajo gaadhsiin karoo wasiir ka dhigi kara ama agaasimo ama madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen anigaa mid derajada ka xayuubin karo casili kara geligiisaba haddaad mid awoodaha sheeganaya aragto awooddii ilahay buu sheegay qul illaahuma malika lmulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa ilahay baa wax shaafiya subxaana watacaala waidaa maridtu fahuwa yashfi nabiy llahi ibraahim baa yihi markaan xanuunsado ilahay subxana watacaala ka ishaafiye wey inankana markaa rajul saalixa ayuu ahaa sida muuqata muu sheegan isagu karaamaad iyo barakaad manuu isqaadan manuu kibrin ilahay buu subxaana watacaala fadligan uu celiyey marka nicamka ilaahay ku siiya yaanay sabab noqon inaad kibirto ad isqaadato ood awood iyo xeelayna leedahay aada moodo ilahay subxana watacaala nicamka u tiiriya uga mahadna waxaa fawaaidda qisada ka mid a istikdaam alimkaaniyaat almutaaxa likhidmati dacwa qofku awoodaha ilaahay uu siiyey iyo asbaabta ilaahay uu yasiray waa inuu uga faa'idaysto dadka khayrkii wanaagga inu gaadhso bal hadda u fiirso inankan ilaahay subxaana watacaala wuxuu u fududeeyey inuu daaweeyo dadka buka weliba xanuunada halisa ah ee inta badan aan laga bogsan waxa weeyaan qaba ilahay baa taa ufudeeyey subxaana watacaala arrinta caynkaasi oo dhakhtarnimada ayuu addacwa ila allahi uga faa'ideeyey baleeg markuu u yimi ninkan isagoo xoolaha dhan sida markiiba muxuu uga faa'idaystay addacwa muxuu ku yihi fain aamanta billahi tacaala dacawtu llaha fashafaak haddaad ilaahay rumayso waa dacwa ila allah markiiba imaanbu ugu baaqi haddaad ilaahay rumayso ilahay baan kuu baryiyo ilahay baa subxaana watacaala ku shaafiyi doona wadada noocaasina waata uu maray nabiy llahi yuusuf caleyhi afdal salaatu watasliim oo labadii nina jeelka kula xidhnaa waxay nabiy llahi yuusuf weydiisteen in riyo ay ku riyoodeen bal uu fasiro nabiy llahi yuusuf caleyhi afdal salaatu watasliim inta aanu riyadii u fasirin maadaama dee ay dan ka leeyihiin oo baahi ay u qabaan oo hadalkiisa maanta ay dhegaysanayaan shixna iimaaniya ayuu quluubtooda geliyey xamuul dhan ama shixnad dhan oo iimaana ayaa horta quluubtooda u ku tuuray oo wuxuu ka horraysiiyey fasiritaanka riyada khitaab dhan oo dacawiya hadal dhan oo oo dacawi oo iimaanka iyo tawxiidka waxa weeyaan uu ugu baaqayo oo waxaa markaa labadii nin uu uga warramay in cidda bartay riyada fasiristeeda allah subxana watacaala u yahay wuxuu uga warramay inuu dad gaalaa diintooda uu ka yimi wa annahu itabaca millata aabaai ibraahim iyo isxaaq iyo ambiyada ilaah wuxuu uga warramay waxa weeyaan tawxiidka in ilaahi subxana watacaala kelidii ay caabudaan marka qof kastaba waxaa loo baahan yahay furaska soo maraaya inuu uga faa'idaysto dacwada haddaad macalin tahay hadi waa fursa mutaaxa la ardaydeeda waa ku dhegaysanayaan hadalkaagana waa qaadanay uga faa'ida haddaad shaqaalo tahay dadka aad shaqaalaha isla tihiin ama dadka aada maamushay mudiirkaad u tahay waa fursad dacwada uga faa'idayso haddaad musaakir tahay oo gaari aad saaran tahay oo aad halkan maarka suu ka fuushay ilaa gabiil ama ama ilaa berberaba waa fursada waxa weeyaan ka faa'idaysa intaa gaariga aad saaran tahay waa fursa mutaaxa dadka khayrka wanaagga inaad gaadhiso waxa weyaan isku day khudbat ljumca almuxaadara kalimaadka masaajidda waxa weya inaad ka jeedinayso addacwa alfardiya qof waxa weya inaad ka soo horbaxdeen oo aad salaamtay macruuf far munkarna u diin qof aad isku dhinac tukateen marka alfuras almutaaxa lidacwa ilahi tabaaraka watacaala waa in laga faa'idaysto wey marka waxaad moodaa in kolley waktigu u dheeraaday saddex iyo toban ama afar iyo toban faa'iidaan sheegay intii aan doonaya ina sheego esh ra'yikum insha allah inaynu jumcaha dambe aynu udhiganno muxaadarada inta kale